horta haddii aan raagayga ka dhiibto n shirkaas halka shirkaas halka muhimkaa ee ka dhacaya magaalada jabuuti shirkani horta waa mid aad u muhiima wuxuuna muhim ku yahay horta soddon sanno wadahadal caadi oo foolka foola ma dhicin markaa waan soo dhowaynaynaa waxa laysku ya- waxa laysku yahay ayaa waxa laysku haya ka weyn waa shir aad u muhiima aad iyo aad baan soo dhowaynaynaa taariikhdana u galayaa
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu su-aashaad weydiisay ee ah aragtidaada maxaad ka qabtaa shirkaa ka dhacaya jabuuti ee laga hadlayo midnimada soomaaliyeed horta shirkaasi anuu wax ka soo baxayo rajo weyn kama qabo waayo koonfuri awalba midnimo ma rabin caasimaddii bay qaateen madaxweynihii bay qaateen ra'iisul wasaarihii bay qaateen ilaa lixdankii midnimo ma rabin sidaa awgeed wax ka soo baxayaa ma jiro eh, inay koonfuri tanaasulaato ama midnimada ay doonaysa inay caddeeyaan mooyaane khiyaamo dambe la isku hagoogtahay ma aqbalayna baan leenahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu nacuudu billaahi min ashaydaani rajiim wadahadalka soomaalilan iyo soomaaliya waa muqadis waxaannu sugaynay soddon sannadood baannu sugaynay inay la wada hadlo oo la wada hadlo soddon sannaanu sugaynay raallina waan ka nahay soddon sannadood baan nahay waa muqadis somalilan iminkana konton sannadood dambe waxaan leenahay soomaaliya waa muqadis waxaa weeye midnimadaa muhiima in la wada joogaa muhiima in la wada noolaado waa muhiim waxaan u soo dhowaynaynaa mustabiixi dadka ay dhinaca ka raax baan leenahay gobolka awdal haddaan nahay inoo soomaaliya ayaanu taageersannahay somalilan oon taageersannahay bismillaahi raxmaan raxiim allahuma salli calaa maxamed haddaan nahay dhallinyarta gobolka awdal waxaan soo dhoweynaa wada hadalka soomaaliya iyo somalilan saaka u furmay waxaanan leenahay s- een, wado fiican iyo dariiqo fiican baa furantay waxaan leenahay waanu ku- waanu soo dhoweynaynaa waanu raalli baanu ka nahay inaannu ku biirno oonu ka mid noqonno soomaaliyadii saxdeeda la yaqaanay inay ilaa raaskaaboon ilaa idaacaddo inay soo gaadho ani waxay la tahay ani waxay la tahay soomaaliyo midowda haye taa baan jecelahay oo nan taageersanahay nimankan dadka dhacaya ee madax- madaxda sheeganaya ee markii hore wax- wax soconaya ma- may ahayn ani fikirkayga markaa waxay ila tahay fikirkayga saliimkaa waxay ila tahay in la midoobo aad baan u taageersannahay waxaana maaragtay aan door bid lahayn ilaa intaan dhalnaa imikadaas waa hadalkuu socdaa un in maanta maada guurtiida tegtay halkan wefti aadi ka socdo in qodobka masiirka ee dhabta laga wada hadlo oo qodobka maaragtay la soo horeysiiyo oo nalaga daayo ganacsi baa laga wada hadlay oo ma- mar walba hadalku meeshuu kasii bilaabmayo in la- la soo koobo oo hadalka dhabtiisa laga hadlo masiirka haddii la kala go'ayo iyo haddii laisku jirayo qodobka in awoodda la saaro yaan aad u taageersannahay Ee, wadahadalladaana waan soo dhoweynaynaa calaykum waraxmatullahi wabarakaatu horta waxaan soo dhoweynayaa anu dhoweynayaa anu soomaaliya iyo somalilan inay midoobaan waayo soomaaliya somalilan waa ma garan kartaa somalilan waa qayb ka mid un soomaaliya